xaliimo xasan magaalada wajeer aan ka soo hadlahayaa maadaama maantaan aad u faraxsanahay waxaan helnay wayfa farii ah haddii lagu keenay adigoo becsharaada joogta internet farii ah dhaataas gadan jirtay hadda wayfa farii aan helnay maadiin anoo meeshayda becshirada iska fadhiyaan dhaq siinayaa waa gelayaa wax walbaan ka fiirsanaya wixii adduunka ka dhacaya ka yara biinaa jirta beddelka iska yara u lugoyn lahayd siinkaadaad ka dirsanaysaa wax kastoo ritaan e citizen wax lahaa jirto iskoos ku fiirsanaysa documentskaada wax walbaan ka fiirsanayna hadda akhriskan waxaas galay waxaas galay digital waxaas galay in computer noqdo maadaama akhriskaas computer noqdo ilmaheennana aada u saacidaynaya anoon cidda ku qabin wifi dad cunugayga suuqu igu imaadalda wabaaqa hooy liisoo dhiibi siinkaan ka qoraa liidhahay ka qora siinka waa kanahay waakin bahashaana firiya ku kor taagani aad baan ugu faraxsannahay dadka noo keenay oo dawladda noo keentay aadaan ugu faraxsannahay magaalada wajeer inay meel walbaba la suro oy becsharo ay ka socotaan jecelnahay waana ku faraxsannahay waana soo dhawaynayna saaki waxaan ku faraxsannahay haddii aan nahay reer wajeer in noola keenay weyfa oo bilaash ah weyfada waxaa hadda ayaan taaganahay xafiiska municibaality horteeda ayaan taaganahay weyfa ayaa lagu xihay weyfada lagu xihay waa bilaash dadkii ku dhibaatoosnaay ama qarash ula'ay weyfa inay lacag geliyaan ama meelaha ganacsiga ah ama qof whatsapp kala soo hadal u dhahay saaki halkaanaad iska imaanaysaa in yar baad weyfada taabanaysaa bilaash ayaad qalinaysaa weyfadan waxay ka mid tahay horumarka ku soo siyaadaya ee magaaladeenna wajeer weyfada waxaa kaloo lagu xidhi doonaa sukumijinga suuqa xoolaha lagu xidhi doonaa qorax ayaa lagu xidhi doonaa waxaa lagu xidhi doonaa istejka jiribto meelaha bulshada ay aad iskugu imaado oo ganacsiga ama odayaasha ay fadhiistaan weyfada telefoonkaanaad iska taabanaysaa weyfa bilaashaad fidsanaysaa marka waxaan leeyahay dowladda Kenya ayaa keentay waifa dhamay.
Kwa majina ni Alex Saidi John, mimi ni mkaaji wa Wajia, niko hapa. Nashukuru, naona mlituwekea wifi. Wifi inatusaidia kama sisi tunafanyanga kazi ya mkopa. Kwa hii stage inatusaidia kurijistia customer wetu simu, pia tunaingia nayo YouTube na kuochi Facebook. So hii wifi ni mzuri ikiwa hapo na tunashukuru kwa kuwa nayo hapo, inatusaidia sana eh. Nikiingia naweza angalia hiyo KRA na hiyo mambo ingine, hii Citizen akaunti yangu, na pia itakuwa inatusaidia tu kwa WhatsApp, kama kupigia mtu na video call bila kutumia hata data na ni free. Hiyo inatusaidia sana. Nashukuru kwa kuwa na hiyo wifi hapa, ni mzuri, inatusaidia kulingana na hii kazi nafanya. Hii, hii wifi inanisaidia sana hii kazi yetu inahitaji wifi, so badala ya kununua data tunatumia hii wifi free. Tunafungulia customer simu, nikitaka kuingia WhatsApp pia hiyo inanisaidia, nikitaka kuingia TikTok inanisaidia, Facebook, kila mahali inanisaidia.
Majina naitwa Zakaria, mi ni mwanabodaboda kwa East End, na nimeshukuru sana kwa hii wifi, public wifi natusaidia sana haswa wakati tumetulia kidogo, tunaweza kuingia kwa mtandao. TikTok tunaona vizuri eh, YouTube taarifa tunaziangalia vizuri eh, hizo services kama KRA na eCitizen zote tunaweza kuona kwa mtandao kupitia hii wifi. Asanteni sana. Kutokana na hii wifi, zamani ulikuwa unapata mteja wateja wengine wanakutest lakini huwezi ukaona sababu hauna wifi hauko connected. Lakini kwa sasa mteja akitest WhatsApp ama kwa mtandao wowote unaweza ukaona kwa haraka na una reply kwa haraka. Kwa hivyo imetusaidia kwa kupata wateja zaidi.